doctor cabdisalaan maxamed cabdulaahi oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bulshada magaaladaas waxa uu ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan cudurka jadeecada oo kiisas ka mida lagu arkay magaalada beledweyne cudurkan ayaa ka mid a xanuunada faafa waxaana uu u badan yahay caruurta kuwaas oo u nugul saameynta xanuunka doctor cabdisalaan maxamed ayaa ka waramaya kiisaska ay arkeen iyo muhiimadda ay leedahay in laga digtoonaado cudurkan jadeecada kiisas kala duwanaa qabanaa maalin walba imaadaan dadka waa la talinaa waxaan u sheegnaa micnaha inay biyo badan siiyaan cunuga inay ilaaliyaan in maarata ilmaha kale aan lagu dhex darin maxaa yeele jadeecada si fudud oo la kala qaadi kara haddii ilmaha ay isku dhow yihiin in maarata waxaa weeyaan isheeg ilmaha kala ilaaliyo haddii macquul noqoto haddii maarata waxaa weeya ilmaha ay talaaleen qaar qaarka talaaleen la talaalo ilmaha aadka u liitaan waxaan u sameynaa faleembooyin waxbaan siinaa ilmaha jadeecada qabo waxa ugu horeeya lagu arkaa waa qufac qandho joogte indhaha oo guduuto indhaha qaybtan oo xiribta hoose iyo korab waa guduudanayaan sidoo kale waxyaabaha lagu arko waxaa ka mid eh oo ugu horeeyo afka waa guduudanayaa wuxuu yeelanaa maxalla isheeg dhibcdhibco tutushiyo yeelanayaa waxaa loo yaqaana coblic sports aa loo yaqaanaa coblic sportskaas waxaa caan ku ah jadeecada haddii cunug a ku aragto dhibcadhibco oo carabka gadaashiisa iyo dhanxana gimaas ku yaallo iyo maarata waxaa weeyaan carabka laftiis ku yaallo waa calaamadihii jadeecada waaye marka cunugeedu ku tallaalan yahayna almost inay sardhaba noqotay laga yaabaa haddii uu ku tallaalin tallaal ausa hore kugu qabin waxaa laga yaabaa in maaragtay ay jadeecada kusoo fuulleeda bilow ku tahay oo ay dhibkeeda maarata culeyskeeda ku keeni doonto ku talageshid laga rabaa dhakhtarna u geysid la socdo xaaladiisa insha allah sida caadiga caruurta way u nugul yihiin cudurka jadeecada sababtoo ah difaaca jirka ee cunuga lamid ma ahan qofka dhallinyarta ah difaaciisa xaqiiqatan ilmaha yaryarka ah ee naloo keeno maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal hooyadii dhallaanka loogu talagalay ilmaha hooyooyinka badanaa waxaan u sheegnaa in ay ka taxadiraan cudurkan uuna halis yahay loona baahan yahay in tallaal la siiyo dadkana waxaan u sheegnaa mar walba in ilmaha kala dheereeyaan in maarata waxaa weeyaan ku dadaalaan in maarata ilmaha ay talaalaan in ilmaha maarata waxaa weeyaan fitamiinaad ay siiyaan oo nafaqeeyaan jadeecada ayaa ka mid a xanuunada dilaaga ah ee ku dhaca caruurta da-doodu ka hooseysa shanta sano waxaana inta badan dhakhaatiirta ay waalidiinta kula taliyaan in caruurtooda ay geeyaan goobaha caafimaadka si inta ay yaryihiin u qaataan tallaalka ka hortaga xanuunada jadeecadu ay ka midka tahay